gudoomiyaha degmada cadaada farxadiirya warsame ayaa soo xiray tababar muhiima loo qabtay shaqaalaha howlwadanada iyo waaxda maaliyadda canshuuraha dowlada hoose degmada cadaado tababarka ayaa socoday muddo saddex maalmood ah iyadoo diradda lagu saaray hagaha canshuuraha siyaasada maaliyadda dowlada hoose iyo buugga maalinta maaliyadda gudoomiyaha degmada cadaado oo munaasabada xiritaanka ka hadlay ayaa uga mahad celiyay wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalk dugsinta galmudug dadaalkooda ku aadan tayeynta iyo xirfadaha shaqaalaha wuxuu sidoo kale carabka ku adkeeyey muhiimadda uu tababarku leeyahay waaxda maaliyadda iyo shaqaalaha dowlada hoose ee degmada cadaado maadaama ay tahay qayb muhiim ah oo kaalin weyn ka qaadanaysa kobcinta dhaqaalaha iyo hufnaanta maaliyadeed ee maamulka degmada cadaado ugu horeyn ayaa waxaa tababarka xeeb kusaabsan faahfaahin ka bixiyey xabdikaafi xasan aadan madaxa waaxda qorsheynta wasaaradda arrimaha gudaha federaalka galmudug isagoona sheegay tababarka xeeba ku saabsanaay tababar saabsanaa saddex muudhal oo kale ah hagaha canshuuraha iyo siyaasadda maaliyadda dowladaha hoose iyo mid kaleoo layr buugga maamulka buugga maaraynta maaliyadda dowladaha hoose saddex waxay ahaayeen dukumenti aan is leenahay dukumentiyada ugu muhiimsan ee ku shaqayso dowladda hoose khaasatan dhanka maaliyadda ayay ahaayeen waxaa ugu horeyn aan maalmi ugu horeeya qaadanay maalinta ugu horreyda weliba maaliyadda macnaha daqliga sida loo soo keeno canshuuraha iyo sida loo soo aruuriyo oo ku saabsanaa maxay taha horta kow inaan laisla fahmo horta waxaa loo yaqaano canshuurta dowlada hoose qaadaan iyo waxa ay tahay waxa loo yaqaano revenuega dowlada hoose ay qaadaan iyo sababaha loo qaadayo ujeedooyinka laga leeyahay ilaha laga qaadi karo meelaha ay ka kala timaado iyo siyaasadaha heer federaal iyo heer state iyo sida doorarka loo kala leeyahay steydyada iyo federaalka iyo dowladaha hoose ay u kala leeyihiin awoodahooda gudoomiyaha degmada cadaada ayaa ku bakaadiyey shaqaalaha ay ka faa'iidaystay aqoonta ay barteen inay xoojiyaan adeegyada canshuuraha iyo maaliyadda dowlada hoose degmada cadaado tababarkii saddexdii maalinoo lasoo dhaafay halkaan aad ugu qabateen shaqaalaha iyo howlwadeenada maaliyadda degmada cadaada ee dowlada hoose ee degmada cadaada xaqiiqatan sida taxationka loo aruuriyo iyo maamulka maaliyadda iyo siyaasadda maamulka maaliyadda waa saddexda mowduuc ooan ugu baahida badnayn ka degmo ahaan ka dowlad hoose ahaan ka waaxda dakhliyada iyo canshuur ahaan waa idinkaga mahad celinaynaa mowduucaas munaasabka ahaa ee noo soo doorteen iyo sida ay kaga faa'iidaysteen howlwadeennada dowladda hoose waxaan rabnaa inaan farno waaxda maaliyadda ee dowladda hoose ee degmada cadaado in ay wixii la baray halkaan laga baray ay dhaqangeliyaan dhammaan mawaadiicdii halkaan laydinku baray saddexdii maalinoo lasoo dhaafay waxay muhiim u yihiin sidii dakhliga loo kordhin lahaa waxay muhiim u yihiin sidii awdid loo samayn lahaa waxay muhiim u yihiin sidii maxaa tiraahday hufnaan iyo maxaa tiraha bolicy midaysan ay u yeelan lahayd maaliyadda degmadu waxaa aada muhiim u ah tababarkana ku jirtay reporting in la sameeyo in monthly reporting la sameeyo in semi annually la sameeyo in yearly la sameeyo aaday muhiim u tahay waxaa laydinka rabaa inaad reporting samaysaan waxaa laydinka rabaa inaad meelaha la idin baray ee dakhliyada laga kordhin karo inaad review ku samaysaan inaad soo report garaysaan inaad assessment soo samaysaan inaad soo gudbisaan kuwa socdana waxaa la rabaa in la improve gareeyo oo maxaa tirahdaa meelaha ay dhaliilaha ka leeyihiin la dhaliiltiro haddii aan la idmo wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dugsinta galmudug ayaa ka howlan sidii tababaro loo siin lahaa shaqaalaha dowladaha hoose ee degmooyinka galmudug kaas oo ku aadan karo qaadidda tayeynta iyo aqoonta maamuleed ee degmooyinka galmudug